wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay xuska maalinta caafimaadka dhimirka adduunka oo sanad kasta loo dabaaldego maanta oo kale munaasabadda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda caafimaadka soomaaliya dhakhaatiir iyo madax kale agaasimaha caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka doctor mukhtaar cabdi shube ayaa ka warbixiyey muhiimadda maalintan maanta waa maalin caalami ah maalin ay tahay maalinta dhimirka adduunka taasoo ay tahay ujeedadeeda in bulshada ay hesho wacyigelino kala duwan ee ku aadan sidii loola tacaali lahaa xanuunada la xiriira dhimirka sanadkani waxaan xoog xoogga la saarayaa ama aan rabnaa in la saaro diiradda waxay tahay dee dhimirka iyo xiriirka la dhexeeyo shaqada iyo worksbaceka sida ay tahay qof walba siduu ogyahay goobaha shaqada waxaa ka jira culeysyo fara badan taasoo keenayso stresska walwal fara badan oo ku aadan taasoo ugu dambeyntii marka keenaysa qofka inuu galo xaalad dhimir ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ka warbixiyey saameynta xanuunka dhimirka iyo dadaalada ay sameeyeen wax badan ayaa laga qabtay qeyb ayaan saameynayna ku yeelanaysaa waxyaabahan ammaanka dooriye ee markaa dalka soo galo marka xoogga ayaan saarayna dadaalo badan ayay wasaaradda iyo hay-adda inta badan ku bixinay in la yareeyo waxyaabahaas dhibaatada ugu horeysa waxaa horta shaqo la-aan qofka unemploymentigana aada u badan taas marka waxay keenay inuu qofka welwel badan isoo shaqo ku heli lahaa sidoo wax u raadi lahaa ay waqti badan qaadato tan labaad waxaa marka shaqada qofka loo qaato wuxuu ogyahay dhibka usoo maray wax kasta oo lagu sameeyo waa u dulqaadana sababto wuxuu ka ogyahay hadduu ka tago meel oo dambe u aadayo ma lahan iyadoo nafsirkeeda unemployment marka waxaan leeyahay waa factorka ugu horeeya oo mental health problemka u keeni karo workforcega waxaa jiro maxaa la yihahda institutiono maxaa la yihahdaa goobo shaqo kuwa publica ha ahaadaan kuwa brivatka ha ahaadaan kulli waxaa ka wada shaqeeya dadaa ka wada shaqeeya dadkaas ka shaqeeyana waxaa loo baahan yahay in caafimaadkooda wax laga ogaado oo lala socdo halka uu maraayo mar walba kor loo qaado wacyigelin loo sameeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in goobaha shaqada ay ka jiraan xanuunada ugu badan ee ka imaada dhimarka taasina ay muhiim tahay in wax laga qabto dadkii inaysan u sineen mushaaraadkii inaysan u sineen shaqadii inaysan u sineen ixtiraamkii inaysan wax walba u sineena laga yaabaa marka kuwa shaqo la-aanta ahna dhibaata haysato kuwa shaqaynayana dhibaata haysato marka arrintaas waxaa noogala baahan yahay in maxay ahayd aan sameyno guidelines iyo policies si loo yareeyo saameynta caafimaadkooda ay ku yeelanayso si loo yareeyo policies in la develop gareeyo oo maarata arrintaa wax looga qabanayo aada bay muhiim u tahay insha allahu tacaala haddii dhaqaale ahaanna aan usoo kabanno amni ahaanna aan usoo kabanno nolosha iyo caafimaadka dadkeenna wax badan a iska bedeli doono xanuunka dhimirka ayaa ka mid ah cudurrada dad badan oo soomaaliyeed ay xilligan la dhibaatoonayaan waxaana wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay wadaa dadaalo wax loogu qabanayo xanuunkan